soo dhowow muxsin waxaad noo sharaxdaa xubintaan cusub iyo ahmiyadda ay xambaarsan tahay waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir taxanahan waa taxane iskugu jira ilaa dhowr nooc marka hore waa taxane cilmi ah waa taariikhi waa dhiiragelin waa wacyigelin waxa uuna sidoo kale dhisayaa wacyiga wuxuuna xoojinayaa wacaalka dhegaystaha sidaba aynu ku maqlaynay goosgooskana taxanahan waxaa magac u ah hindise iyo hal abuur hindise waa wixii la hindisay hal abuurna waa shakhsigii lahaa hal abuurka hindisahaas bu'da iyo wadnaha taxanahan sidaba laga dheehan karo magaciisa waxa ay daaran tahay laba bandi ama laba qodob oo ra'iisi ah waa midka koowaade waa ka waranka hindisooyinka oo ah waxyaabihii agabkii adawaadkii halkudhigyadii cilmi iyo nidaamyada ay soo biiriyeen muslimiinta haddii ay ahaan lahaayeen culimmadii injineeradii aqoon-yahanadii iyo haldoorkii muslimiinta ama dowladihii soo maraayey muslimiinta laga soo bilaabo dowladdii uu dhidibada u taagay nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam khilaafadii raashidada ahayd tii umowiyiinta tii cabaasiyiinta ilaa dowladda cuhmaaniyiinta oo duminteedii laga jooga hal qarni iyo laba sano kan labaadna waa ka waranka hal abuurada muslimiinta ah ee ku guulaystay soo saaridda hindisooyinkaas maskaxdooda tuujiyey xaglahooda daaliyey xubnahoodana ka shaqaysiiyey xeeldheernaan caqliyeed iyo mid aqooneedna isticmaalay si ay bashariyadda ugu soo saaraan waxyaabo ay baahiyo badan u qabtay oo laakiinse aanay haysan xilligaas ilaa iminkana la dheefsado oo baahida loo qaba in ay sii badata mooye aanay marnaba isdhimin qodob madaxeedkan waxa uu soo bandhigi doonaa inta ay socoto silsiladda hindise iyo hal abuur sooyaalka qaar badan oo ka mid ah injineerada iyo horqaadka ummadda muslimka ah ee soo saaray waxyaabo badan oo ka mid ah hindisooyinka ay bashariyadda soo biirisay sidii ay culimmadaasi ugu guulaysteen curinta hindisooyin iyo dahfeedidda waxyaabo ugub ah iyadoo imkaaniyaadka ay intan ka yaraayeen aqoontana aysan sidan u baahsanayn waxaa jira qodob daakhili ah oo taxanahan halbowlo ooga dhigan islamarkaana ay si toos ah iyo si dadbanba u soo bandhigi doonta silsiladda waana bidhaaminta iyo muujinta xadaaradda islaamiga ah waxa laga wado xadaarad islaami ah maxaa ay yihiin tiirarka ay ku dhidibaysan tahay xadaaradda iimaanka ku qotonta maxayse kaga duwan tahay xadaaradda lagu magacaabo jaahiliga oo tan galbeedka ay ka mid tahay sidee ayay muslimiinta u dhiseen xadaaradoodii maxay ku dhiseen sidee ayay u ilaashadeen maxayse ku soo kordhisay dadka iyo noloshooda adduunba su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona taxanaha xalaqaadka uu ka koobnaan doono ayaana mid waliba si un oga hadli doonto qodobadaas waa hagaag marka muxsinow sidee ayuu ku dhashay taxanaha hindise iyo hal abuur haashim waad mahadsan tahay mar labaad si guud fikradda uu ku qotomo taxanaha waa noolaynta turaadka aqooneed iyo dhaxalka xadaaradeed ee ay ummadda muslimka ah leedahay marka laga hadlaya majaalka hindisooyinka iyo ikhtiraacaatka waxyaabaha aadka ii soo jiitay weliba iga yaabiyey intii aynu ku jirnay diyaarinta taxanahani waa laba qodob midka koowaad waxa aan aad oola tacajubay sida ay hindisooyin badan oo maanta yaallo iyo ikhtiraacad tiro badan oo maanta dunida caan ka ah ay soo saaridoodii u lahaayeen muslimiinta iyo dowladahoodii tafaasiil yaryar oo maanta uusan qofnaba isdhehaynin muslimiinta ayaa lahaa iyo hindisooyin waaweyn oo maanta loo tiiriya fadliga daahfeediddooda dadyow kale sida ay aqoon-yahanada muslimiinta u yihiin cidda dhab ahaantii soo saartay kuna soo biiriyey caalamka waxyaabo badan oo iskugu jira agab kasmooyin halkudhigyo cilmiyeed dhismaha magaalooyin hergelinta kaabayaal nololeed oo aadanaha muhiim u ah iyo maadooyin aqooneed ayay dhab ahaantii haashimo muslimiintu lahaayeen soo saaristoodii iyo ikhtiraacoodiiba hindisooyinkan oo ay dhegaystayaasheenna oga bogan doonaan taxanaha ayaa waxaa qayb ka ah kuwa aanan marnaba kugu soo dhacaynin in ay aqoon-yahano muslimiin ah lahaayeen hal abuurkooda marka dhabta laga hadlana ma jirin xadaarad sheegan oo ka horraysay tan uu dhidibada u taagay suubanaheennii moxamed sala allahu calayhi wasallam shay weliba oo maanta dunida yaallo waa mid ay muslimiinta soo saareen ama ay iyagu horumariyeen ama ay iyagu lahaayeen fikraddiisii iyo unkumiddiisii ugu horraysay arrinta kale ee soo jiidashada leh waxa ay tahay iyadana hanqaldheernaantii cilmiyeed iyo dadaalkii waxqabad ee sumadda iyo astaanta u ahaa culimmadii iyo aqoon-yahanadii muslimiinta ee soo maraayay caalamka taasi oo si waafi ah looga dheehan karo hamiga ay lahaayeen iyo waxqabadkoodii ballaarnaa ee ay adduunkan ku soo biiriyeen iyadoo weliba ay aad u koobneed imkaaniyaadkii caawinayay dadkaasi sida ay ku dhalatay fikradda taxanahan runtii haashimow waxaad ka warqabtaa in xilligan aynu maanta nool nahay ummadda muslimka ah lagu soo qaaday oo ay wajahayso duulanno dhinac waliba ah oo la tilmaamo in kan caskariga iyo xabadda uu yahay kan ugu dabacsan oguna sahlan marka laga eego dhanka sida uu u muuqdo ama looga hortegi karo duulanada lagu soo qaaday muslimiinta kuwa ugu daran waxaa ka mid ah midka fikriga ah iyo kan waxbarasho oo mararka qaarna la isku qabto oo loogu yeero alghaswa alfikri duulaanka maskaxeed ee maanta macaskarka gharbiga iyo cid waliba oo dagaal kula jirta muslimiinta ay ku soo qaadeen dadka muslimiinta ah waxa ay ku dadaalayaan in ay muslimiinta maskax ahaan qabsadaan waxa ayna samaysteen hay-ado dejiya nidaamyada waxbarashada sida yunesko oo hoos tagta waxa loogu yeero united nationska ama qaramada midoobay iyo hay-ad lagu magacaaba tedis oo iyadana ah hay-ad ay ku sheegaan caalami oo ay shaqadeedu tahay idaaraynta iyo maamulidda afkaarta dadka waa la yaab waxa ay isku dayayaan in xitaa la maamulo habfekerkaada iyadoo loo maraayo nidaamkaada waxbarashada iyo aragtidaada nololeed hay-adahan waxa ay ku dadaaleen in ummadda muslimka ah gaar ahaan dhallinyarada maanta nool ay ka fogeeyaan xadaaradoodii iyo thaqaafadoodii ay dhaxal ahaan oogu reebeen awowayaashoodii muslimiinta ahaa ikhtiracaadkii muslimiinta hindisooyinkoodii iyo dhammaan sooyaalkeennii weynaa waa ay laalaan hay-adahani waxa ayna soo muujiyaan marka ay muslimiinta ka hadlayaan sooyaalyarowgeenna tanina waxay horseeday in muslimiinta ay marti ka noqdaan culumta maadiga iyo kasmooyinka gacanta kadib markii laga dheereeyey waxaa jira ilaa saddex qodob oo ay ka duulaan hay-adahan si looga siiba ummaddan xuubkeeda xadaaradeed ee islaamiga ah waxa ayna qodobadaasi kala yihiin duminta waxbarashada duminta qoyska iyo rididda dadka qudwada ah ee kudayashada leh amaba mudan sidaasi darteed waxaa lama huraan iyo lama hilmaamaanba ah keenayna fikradda tiirdhexaadka u ah silsiladda hindise iyo hal abuur in ummadda lagu xidho diinteeda aqoonteeda salafkeedii suubanaa iyo xadaaradeedii islaamiga ahayd si jiilka naashi'a ah iyo midka hanaqaadayaba ay u ogaadaan in aysan culumta maadiga ah aysan marti ka ahayn iyo si aynu u soo bandhigno xaqiiqada dhabta ah iyo cidda rasmiga ah ee daahfeeday waxyaabo badan oo maanta loo tiiriyo cid aanan ahayn ciddii xaqa u lahayd in looga mahadiyo allah ka gadaal waa mahadsantaa ugu dambayntii qaab nooce ah ayuu ku bixi doonaa taxanahan maxaase laga faa'iidi doonaa haashim sidaba aad sheegtay taxanahan waxa uu noqon doonaa toddobaadle oo maalin waliba oo khamiis ah ayuu ku dhex bixi doonaa barnaamijkan dhacdooyinka dunida waxa uu ka koobnaan doonaa xalaqaad xiriir ah hadduu allah idmo xalqa waliba waxaan ku soo qaadan doonnaa hal hindise iyo hal abuurkii hindisahaasi curiyey waxa ay xalqo waliba soo bandhigi doontaa hindisaha shay mucayan ah sidii loogu guulaystay hindisihiisa maraaxishii kala gadisnaa ee uu maray iyo xilligii uu ku soo biray adduunka sidoo kale waxa ay xalqad waliba soo bandhigi doontaa hal abuurka iska leh hindisahaasi qayb ka mid ah taariikhdiisa iyo dadaalladiisii uu ku darsaday dhisidda xadaaradda islaamka ee muslimiin iyo kayrkoodba ay dheefsadeen aqoon-yahanno iyo culimo aqoon durugsan u leh majaalkan ayaa taxanaha inagala qaybgeli doona sidaba ka muuqanaysay goosgooska kuwaasi oo iyagana ka hadli doona hindisooyinka ay soo biiriyeen hal abuurada muslimiinta waxyaabaha hadduu allah idmo aan rajaynayno in laga faa'iido camalkan mutawaadica ah waa dib uqaabaynta habfekerka dhalinteenna iyo bedelidda aragtidooda ku aadan culumta maadiga ah iyo tan tajribiga ah sidoo kale waxyaabaha aan ka rajaynayna taxanahan waa in uu qayb ka noqdo isku xirka dhalinta muslimiinta ah ee maanta nool iyo aqoon-yahanadii culimmadii iyo injineeradii muslimiinta ahaa ee caalamka soo maray si ay quduwe iyo kudayasho oga dhigtaan ayna oga helaan taariikhdooda dhiiragelin ku kaalmaynayso rixlada waxbarashada iyo aqoondalbidda waxaan allah subxaanahu wa tacaala ka baryeennaa in uu innaga iyo dhegaystayaasheennaba inagu anfaco kana dhiga taxanahan mid isaga dartii ah wax unna ku biiriya qofka dhegaysta